iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka labaad ee luukos dhalashadii ciise masiix wakhtigaas waxaa dhacay in amar ka soo baxay kaysar awgostos in dadka dunida jooga oo dhan la qoro qorniinkaas kolkii ugu horreeyey waxaa la sameeyey markii kuranayos xukumi jiray suuriya dhammaan waxay u wada tageen in la qoro mid kastaba magaaladiisii yuusufna galiili ayuu ka kacay oo magaaladii naasaret ka tegey oo wuxuu aaday yuhuudiya ilaa magaaladii daa'uud oo baytlaxam la odhan jiray maxaa yeelay wuxuu ahaa dadkii iyo dhashii daa'uud in lala qoro maryan oo ahayd tii u doonanayd oo uurka lahayd waxaa dhacay kolkay halkaas joogeen in maalmihii ay umulu lahayd dhammaadeen waxayna umushay wiilkeedii curradka ahaa markaasay maro ku duuduubtay oo qabaal ku jiifisay waayo meel ay ku hoydaan ayay hodheelkii ka waayeen dalkaas waxaa jiray adhijiro bannaanka jooga oo habeenkii idahooda ilaalinaya malaa'igtii rabbiga ayaa ag istaagtay oo ammaanta rabbiga ayaa iftiimisay hareerahooda aad bayna u baqeen markaasaa malaa'igtii ku tidhi ha baqina waayo ogaada waxaan idin keenay war wanaagsan oo leh farxad weyn oo u ahaan dadka oo dhan waayo maanta waxaa magaalada daa'uud idinku dhashay badbaadiye oo ah masiixa rabbiga ah oo waxaa calaamo idin ahaan tan waxaad heli doontaan ilmo mara ku duuduuban oo ku jiifa qabaal dhaqsoba waxaa malaa'igtii la jirtay guuto fara badan oo jannada ka timid wayna ammaanayeen ilaah oo lahaayeen ilaaha ku ammaanmo meelaha ugu sarreeya xagga dhulkana nabad ha ahaato dadka ka farxiya ilaah dhexdooda waxaa dhacay markii malaa'igihii ka tageen oo jannada ku noqdeen in adhijidhadii isku yidhaahdeen haddana aan tagno xataa ilaa baytalaxam aan aragnee waxaas dhacay oo rabbiga ina ogaysiiyey markaasay dhaqso u yimaadeen oo waxay heleen maryan iyo yuusufba iyo ilmihii oo qabaal ku jiifa oo goortay arkeen waxay ogaysiiyeen hadalka ilmahan looga sheegay iyaga dadkii maqlay oo dhanna ayaa ka yaabay waxyaalihii adhijiradu u sheegeen maryanse hadalkaas oo dhan ayay haysatay oo qalbigeeda kaga fikirtay adhijiraduna way noqdeen iyagoo ilaah ku ammaanaya oo ku weynaynaya waxyaalihii ay maqleen oo ay arkeen oo dhan sidii iyaga loogu sheegay goortii siddeed maalmood dhammaatay oo wiilkii la gudi lahaa magiciisii waxaa loo baxshay ciise sida malaa'igtii ugu bixisay intaan uurka lagu uuraysan ciisaa rabbiga loogu dhiibay macbudka dhexdiisa kolkii maalmihii nadiifiskeeda u dhammaadeen sidii sharciga muuse lahaa waxay geeyeen yeruusaalem inay rabbiga u dhiibaan siday ugu qoran tahay sharciga rabbiga currud walba oo lab ah waxaa loogu yeedhi doonaa quduus xagga rabbiga iyo inay allabari u bixiyaan siday ugu qoran tahay sharciga rabbiga laba qooley ama laba xamaam oo yaryar simcoon iyo gabaygiisii ammaanta ahaa bal eeg waxaa yeruusaalem joogay nin magiciisii ahaa simcoon ninkaasu wuxuu ahaa nin xaq ah oo cibaado leh wuxuuna sugayey gargaaridda israa'iil ruuxii quduuska ahaana waa dul joogay waxaana ruuxii quduuska ahaa u muujiyey inaannu dhimasho arag intaannu rabbiga masiixiisa arkin oo wuxuu ruuxii ku galay macbudka oo goortii waalidkii keeneen wiilkii ciise ahaa inay caadadii sharciga ku sameeyaan markaasuu gacmihiisa ku qaaday oo ilaah ammaanay oo yidhi rabbiyow iminka addoonkaagu nabad ha ku tago sida hadalkaagu ahaa waayo indhahaygu waxay arkeen badbaadintaada tan aad dadka oo dhan hortiisa hagaajisay oo ah iftiin quruumaha lagu muujiyo iyo ammaanta dadkaaga israa'iil markaasaa aabbihiis iyo hooyadiis ka yaabeen waxyaalihii lagaga hadlay isaga simcoon ayaa iyaga u duceeyey wuxuuna hooyadiis maryan ku yidhi ogow wiilkan waxaa loo dhigay dhicidda iyo kicidda kuwo badan oo israa'iil ku jira iyo calaamo ka gees ahaan lagaga hadlo si ay qalbiyo badan fikraddoodu u muuqan doonaan adigana seef baa naftaada ka mudhbixi doonta anna waxaa jirtay nebiyad aanna la odhan jiray ina fanuu'eel oo ahayd qoladii aseer wayna da'weyneed nin bayna la jirtay toddoba sannadood bigradnimadeeda dabadeed waxayna ahayd carmal xataa afar iyo siddeetan sannadood macbudkana kama ay tegin laakiin ilaah ayay soon iyo salaad habeen iyo maalinba ku caabudaysay saacaddaas qudheeda ayay soo gashay oo ilaah u mahadnaqday oo kuwa furashada yeruusaalem sugayey oo dhan ayay xaggiisa kala hadashay ciise carruurnimadiisii goortay wax walba dhammeeyeen sida sharciga rabbigu leeyahay waxay ku noqdeen galiile ilaa magaaladoodii naasaret wiilkii ayaa koray oo itaal weynaaday waxaana ka buuxsantay xikmad ilaah nimcadiisuna way dul joogtay sannad walba waalidkiisii waxay yeruusaalem u tegi jireen iiddii kormaridda goortuu laba iyo toban sannadood jiray ayay aadeen sidii caadadii ciiddu u ahayd oo goortay maalmihii dhammaysteen oo ay noqonayeen ayaa ciise wiilkii ahaa ku hadhay yeruusaalem waalidkiisuna ma ogayn laakiin iyagoo u malaynaya inuu dadka la socdo ayay maalin sii socdeen markaasay ka dhex doon dooneen xigaalkooda iyo kuway isbarteen oo markay heli waayeen ayay yeruusaalem ku noqdeen oo ka doon dooneen waxaa noqotay saddex maalmood dabadeed inay macbudka ka heleen isagoo macallimada dhex fadhiya oo dhegaysanaya oo wax weyddiinaya dadkii maqlay oo dhan ayaa la yaabay garashadiisii iyo jawaabihiisii goortay arkeen isagii way la yaabeen oo hooyadiis ayaa ku tidhi wiilkaygiyow maxaad sidaas noo yeeshay bal eeg aniga iyo aabbaha caloolxumo waannu kugu doondoonnay markaasuu wuxuu ku yidhi maxaad ii doondoonayseen miyaanad ogayn inay igu waajib tahay inaan danta aabbahay ku jeedo laakiin way garan waayeen hadalkii uu kula hadlay kolkaasuu raacay oo naasaret tegey wuuna ka dembeeyey iyaga laakiinse hooyadiis hadalkaas oo dhan qalbigeeda ayay ku haysatay ciisena wuxuu ku koray xikmad iyo dherer iyo nimco ilaah iyo dadka hortooda